waxaa saa ka dhacay howlgal ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo udhexeeya maaragtay ururka al-shabaab ciidanka xooga oo ku wajahnaa degmada maxaas ayaa waxay dhexda u geliyeen miinooyin ilaah ku mahadsan maaragtay miinooyinkii maaragtay ciidankii waxay sameeyeen baarandeg ciidankii waxay infantry dhul ku mareen miinooyinkiina waa la fashiliyey meeshaas waxaa ka dhacay dagaal xoog leh ciidankii ciidankeena xooga dalka soomaaliyeed wax khasaara oo xaggooda ma jiro ciidanka shabaabna meesha waxaa ugu dhintay laba nin inta hadda aan hubno oo meydkooda aan aragnay waxaana lagala soo wareegay qoriga sabanka iyo qori aka ah iyo silis oo dabajeexa qorigii silis qorigii qorigii weela fakadeenka siliskii dabajeexa in waa laga soo qaaday marka meesha uu falku ama weerarka uu ka dhacay maxaa nooga sheegi kartaa
walaal falka wuxuu ka dhacay inta udhexayso maxaas iyo beledweyne exactly hadda meesha magaceeda ma hayno laakiin waa inta udhexaysa un maxaas iyo beledweyne abaarihii wuxuu dhacay laba saac iyo bar dagaalka xilligaas uu dhacay haddana waa lasoo afjaray dagaalkii hadda wuu istaagay oo hadda wax oo dhibaato taagan ma lahan marka ciidanka maxay ahayn ujeedadooda ma howlgalay u tageen mase arrimo kale maxaa nooga sheegi kartaa wasiir sidaan ka warqabno bishii dhamaatay iyo bilahan o dhan waxaa socdo howlgalaa socdo howlgalkaasoo mar dhinaca maaragtay maamulka hirshabeelle dhammaan ka socdo annagoo iska kaashan iska kaashanayna ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo iyo ciidanka amisom iyo iyo maaragtay iyo hiil walaal dhammaantood marka waxa lagu socday wuxuu ahaa maaragtay howlgal sidii loogu sameyn lahaa dhulkaas maxaas wasiir waxaa jirta dhacdo kale oo ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle ee mas-uul ka tirsan maamulka ayaa waxa uu dilay xaaskiisa maxaa taa nooga biiri kartaa walaal sida hadda ka warqabtid waxaan ku suganahay magaalada beledweyne dhacdadaas saaki waa maqalnay ninkii dhibka geystana wuu xiran yahay faahfaahin dheeraadna kama hayna lakin insha allah baaritaan xoogle ayaa ku socdo ninkan ad wuu xiran yahay walaal waxaan loo soo sheegay inuu ahaa nin ka shaqeeyo maaragtay eelaboorka jowhar
xaaladda guud ee amniga deegaanada hirshabelle maxaa nooga biiri kartaa sanadihii ugu dambeeyey ama bilihii lasoo dhaafayba waxaa jiray weeraro al-shabaab ay ka geysanayaan inta udhexeysa degmooyinka balcad iyo jowhar oo kii ugu dambeeyey askar ciidanka dowladda ka mid ah ilaa dhowr iyo toban sida wararka nagu soo gaarayaan lagu dilay maxaa nooga biiri kartaa dhibaatooyinka deegaanadaas ka jira walaal waa mahadsan tahay howlgalkan wuu socdaa wuuna bilowda una istaagi doono sida aad sheegteen waa sax meeshaas oo udhexeyso balcad iyo jowhar lagu magacaabo gololey in badanaa dhibaato ka dhacday waxayna sameeyaan gaatin ay kusoo galaan dhulka waa dhul iska hood ah khasaaradaasna way dhacda way jirtaa laakiin insha allah howlgalkaas ma istaagi doono mana loo dhutin doono insha allah howlgalkaas wuu socon doonaa marka xaruntii maamulka hirshabelle in waddo loo mar la waayo kan wasiir ahaan amni sidee kula muuqataa walaal ma jirto in waddada la mari waayey waa dhibaatada way iska taagan tahay laakiin waddada waa la maraa waa la isticmaalaa oo baabuurta shacabka iyo kuwa ciidanka way isticmaalaan laakiin nimankan waxay sameeyaan dagaal gaatin ah laakiin waddada waa la isticmaalaa ma jirto waddo u xiran iyaga